gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose cumar sheekh cabdi shafaani oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ayaa kormeer u kuurgelidda xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira kaamamka barakacayaasha ee degmada baraawe ku tegay halkaas oo ay ku nool yihiin dad badan oo barakacayaal ah kuwaas oo ka kala yimid deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha degmada baraawe cumar sheekh cabdi shafaani ayaa kormeerka kadib la hadlay warbaahinta isaga oo sheegay in markaasi kaamamka barakacayaasha ee degmada baraawe ay soo gaareen qoysas cusub oo barakacayaal ah kuwaasoo ay tiradoodu gaarayso siddeed boqol iyo konton qoys haddaba waa kan gudoomiyaha degmada baraawe cumar sheekh cabdi shafaani oo arrimahaasi ka hadlaya runtii waxaan ka imaanay meelaha dadka oo barakaca runtii oo maana magaalada ay ku soo siyaadeen maalmahan waxaa soo barakacay dad ku dhuwaad maana sideed boqol konton qoys oo horena maana oo magaalada ay u joogeen taqriiba afar kun iyo maashay marka quusaskaas ayaa waxaan u dejinay dib u dejin inaa maana aan ku samayno meelihii ayaga degi lahay inaan u samayno weliba waxay u badan yihiin dad beeraley ah mar walbana magaaladii maana waxay ku soo siyaadeen maalinba maalin kasii hore waxay ku soo siyaadeen barkaca ku soo siyaadeen marka shacabweynaha magaalada ku dhaqan iyo guud ahaanba maana shacabweynaha Soomaaliyeed in magaalada ay u baahan tahay mar kale in hay'adaha caalamiga ay dib u soo eegaan hay'adaha caalamiga waxa waay sida hay'adda oo bisha cas iyo hay'adan oo maana ee New Way iyo hay'adaha kale maana localada NGO-da iyo kuwa internationalkaba waxaan rabnaa in magaalada dib loo soo eego magaalada maanta waxay maraysaa meesha ugu dambeyd ay maraysaa maadaama degmadan baraka ay ku yihiin hadda degmadan sablaale ayaa barakac magaalada ugu ah deegaanka maringuo ayaa barakac magaaladan ku ah kuuyo barow iyo ilaa mana siddeetan iyo sagaashan kilomitir iyo wixii u dambeedo magaaladana barakac ku yihiin maanta waxay sii maraysaa in oo mana gobolka baay qayb ka mid tahay mana degmada diinsoor iyo mana nawaaxigeeda dadka ay ka soo barkacaan gobolka shabeellada kuntuwaarey ilaa mana hadda dadka imaadeen waxay ka imaadeen sabla iyo kuntuwaarey iyo meel la dhahay alanfuto oo magaalada weliba maana soo buuxdhaafeen shalay iyo darad iyo maalmihii ka horeedo dad buuxdhaafa weliba ayagoo maana dhibaataysan ayaa magaalada soo gaareen hay-adaha marka waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ugu degdegsan in maana dadkaas maana dib loo soo eego loo imaado la fiiriyo baahida magaalada maanta ka taagan wax la soo koobi kara ma ahan marka insha allahu tacaala waxaan sii rajaynaynaa ilaahay idinkii hay-adda maana maareynta masiibooyinka qaranka iyo tan wasaaradda maana maareynta masiibooyinka dowlad goboleed koonfur galbeed iyo guud ahaanba maana hay-adaha caalamiga inay magaalada soo fiirshaan magaalada maanta waxay maraysaa halista ugu dambeeda maanta dhibaato ka taagan waaye oo qaybta maana dhanka barkacyaasha maadaama barkac badan magaaladan ku nool taqriiban maana shan kun ilaa iyo lix kun oo mana hoosi mana oo magaalada maana barkac ku nool waxaan kaloo rajaynaya ilaahay idinkii dadka maanta soo barkaceen shalay soo barkaceen maalintii kasii horeysiyawa soo barkaceen maalin walba maanay soo barkacayeen in loo helo meel ay degaan in loo helo bacyo ay ku hogsaa in loo helo maana biyo nadiif ay kumana ay helaan in loo helo cunto oo weliba maana dhiigjoojin ah deg deg ah in loo helo marka intaasaan rajaynaya insha allahu tacaala